أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada warka subax idaacadda islaamiga al andalus kuwada ugu doorka roon howlgala la beegsaday cadowga allah ayaa ka dhacay magaalada baydhabo ee wilaayada bay baarlamaanka dowladda saliibiyadda yugandha ayaa ansixiyey in ciidamo loo diro magaalada khaza ee dhulka filistiin wafdi isugu jira mas-uuliyiin culimmo iyo waxgarad ayaa gaaray deegaano hoostaga degmada buulafulay kuwaas oo halkaasi ka sameeyey ololo lagu wacyigelinayo bulshada deegaanadaasi ardayda mu'asasada alxikma ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday degmada tiyaglow ee wilaayada bakool يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن waa subaxnimo sabtiha taariikhduna ay ku beegan tahay shan iyo labaatanka safar kun afar boqol afartan iyo sideed hijri iminkana kusoo dhowaada warkii oo fidsan howlgallo la beegsaday cadowga allah ayaa ka dhacay magaalada baydhabo ee wilaayada bay howlgal mujaahidiintu ay ka fuliyeen gudaha magaalada baydhabo ee wilaayadaasi ayaa lagu dhaawacay askari murtad ah oo ka tirsanaa murtadiinta nisa kaasoo lagu magacaabo axmed dhibaato ba-anna ku hayay dadka shacabka ah ee ku dhaqan magaalada baydhabo waxaana gaaray dhaawac garab ah baarlamaanka dowladda saliibiyadda yugandha ayaa ansixiyey in ciidamo loo diro magaalada khaza ee dhulka filistiin sida faahfaahinta warka inoogu hayo walaalkeen marwaan maxamed kadib fadhi ay magaalada kambaale ee caasimadda yuganda ku yeesheen xildhibaanada golaha dawaaqiidda waddankaas ayay isku raaceen in kumanaan askari saliibiyiin ah loo daadgoreeyo dhulka falastiin ee gumaysiga ku jira guddoomiyaha baarlamaanka yuganda ayaa kale fadhiga ka sheegay in ciidamadan ay qayb ka noqon doonaan golaha gumaysiga ee maraykanku dhisay kuwaas oo la doonayo in lagu qabsado magaalada khaza ee yuhuudda ku xasuuqday muslimiinta wasiirka difaaca uganda ayaa sheegay in codsiga ka qaybgalka duulaanka khaza uu ka yimid dowladda maraykanka isagoo xusay in ciidamada uganda ay khibrad dheer u leeyihiin howlgallada noocan ah ee ka socda dalal ay ka mid yihiin soomaaliya koonfurta suudaan iyo jamhuuriyadda kongo yuganda waxay doonaysaa in ciidamadeeda ay qaab calooshood u shaqaysnimo ah uga qayb qaataan duulaanka khaza oo maraykanka iyo xulufadiisa ugu yeereen howlgal nabadeed taliyaha ciidanka difaaca yuganda jenaraal muhuusi ayaa horey u sheegay in dowladdiisu ay mar weliba garab taagan tahay kayaanka sahyuuniga ah ee xoogga ku haysta dholalka muslimiinta falastiin dowladda yuganda kumanaan kun oo askari ayaa ka jooga dalka soomaaliya tan iyo sannadii labada kun iyo toddoba ciidamadaas oo xasuuq u haya shacabka soomaaliyeed ee ku dhaqan muqdisho iyo shabeellaha hoose mahsaned marwan wafdi isugu jira mas-uuliyiin culimo iyo waxgarad ayaa gaaray deegaano hoostaga degmada buulafulay kuwaasoo halkaasi ka sameeyey ololo lagu wacyigelinayo bulshada deegaanadaasi sida faahfaahinta warka inoogu hayo walaalkeen bashiir muxidiin abwayman wafdigan oo uu hogaaminayay maamulka islaamiga ah ee degmada buulafulay islamarkaana ay qayb ka ahaayeen culimo ugaasyo iyo waxgarad ayaa shalay oo jimco ahayd booqasho ku tagay deegaanka bulaanbule oo ka mid ah deegaanada hoos yimaada buulafulay ujeeddada booqashada ayaa ahayd u kurgelidda xaaladda guud ee deegaanka iyo la kulanka bulshada bulaanbule intii ay booqashadu socotay wafdigu wuxuu kulamo la yeeshay qeybaha kala duwan ee bulshada kuwaasoo looga hadlay arrimo la xidhiidha xaaladda deegaanka iyo dhinaca wadashaqeynta maamulka iyo dadka deegaanka sidoo kale culimmada la socotay wafdigan ayaa deegaanka bulaanbule ku qabtay multaqo ballaaran oo dacwi ah kaasoo lagu soo bandhigayey kelimaad ku saabsan towxiidka salaada iyo jihaadka halka ay dhegaysanayeen dadweyne aad u fara badan sheekhul waalid sheekh mukhtaar maxamed cuhmaan sheekh abu muslim oo dadweyne fara badan kula hadlay bartamaha suuqa bulaanbule ayaa jeediyey kelimadan naar miyaan u adkaysan karnaa qabriga saddex mitir laisgelinaayo dhinac laysu qodaayo oo meesha laisgelinaayo ciiddii laga qodayna lagu celinaayo kadib nafta lagugu soo celinaayo meeshaasi walaalayaal oo aan laga baxaynin walaal mau adkaysan karnaa meeshaas maxay u baahan tahay waxay u baahan tahay nebi maxamed in la adeeco nebi maxamed diintiisi in la qaato dhab ahaan wuxuu ku faray aad fartoonaato wuxuu kaa reebay aad ka reebtoonaato qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi waman yutic illaaha warasuulah alle iyo rasuulkiisa qofka adeeca warkooda yeedha yudkhilu jannaatin tajrii min taxtiha alanhaaru ilaahay jannuu gelinayaa jannadaa saraha ku yaalla iyo dabaqyada ku yaalla iyo geedaha hoostooda waxaa qulqulaya alanhaaru webiyaal baa qulqulaya webi malab ah webi caano ah webi khamre ah soo jeedid ayaa qulqulaya yaa helaya qofka ilaahay ka cabsadaa helaya ogaada meeqa maalmoodaa lagu jiraya jannadaas khaalidiina fiiha jannadaasi waa lagu dhex waarayaa qofkii ilaahay rasuulkiisa adeeca waxaad u baahan tahay oo dhan jannaad ka helaysaa adduunyada soo ma aha waa meel laga guuraayo laga tegaayo sidoo kale multaqihii ballaarnaa ee shale ka dhacay bartamaha deegaanka bulaanbule waxaa dadkii isugu yimid fagaaraha la hadlay ugaas ibraahim maxamed isxaaq ugaaska beesha garre ee wilaayada islaamigaha ee baay isagoo ugaaska ku dhiirigeliya dadkiisa inay u kacaan aljihaadu fii sabiiliillaah gaalkan oo waddagan sa'uduuli ur waxa ka qabna oo reertigan dhallaanyagan kuba heey magaaladan kuba heey ursuna raaha usaa ka daagna habeen in maalin maalin la weeraray waxaa waaye use use- misdhoog usun usu hurminu tiidi ulul hurma u tiidna la dhahay allahu akbar allahu akbar usu hurminu tiidi ulul hurma u tiidnan gaal ininu raahaysadaay usul hududay saanasar way kan diyaaratan aqlaga barkan usu tamartiisa teertiti waxa way diyaaratan dembis arag habeenkan kumbiitar fidhiyay reertagaana iswareejiyay gurururururug idii hurubukaa dhooraaye ok soo baree maalin fadhigiisba uu seedo dhishoo bareeyay diyaa- ama- ama usul kumbiitarta fadhiisay usul kumbiitarku tiidnan dagaal u kacdeen iska dhicineen gaalka bani idinka horseetay iska cabsaday idi tawxiidaa korax ka beeran inniga misay kara inniga misay kara maxaa maalin bud iska taray musdhowsad ilaahay ma og iska rooray ama wistigiisa dhusu iska rooray De- hadda waa dhul isku socdayna dagaalnahay waa arteen diyaara la'aan waxaa langi markan dhul la ureeyey diyaarada gabaay maskaa qaaday baa ninkan ka guulaysanan dhahi waa ka guulaysanay dhamaystirneen haa dhamaystirneen kuna bangaraafta ay oo saas socdeen uli nuul dhardin kuna reertagas keenay uli sudhane gaalka usa diyaaradii saarnay dhulba dhoog kunii dhul dhoogiin oo saabeen walaalasaa igaasda kiyara ka horseeneen iska dhammayneen kurday maan us weeyaay bes waay waa u dhammaatay saa wada iskuureen allahu akbar ijaabada allah nuwaafijii intii lagu dhex jiray booqashada wafdiga maamulka islaamiga ee degmada bulafulay sheekh abu muslim oo aan ku dhex arkay mid ka mid ah jidadka deegaanka bulaanbula ayaa tirooyin iyo towjihaad qiima u jeediya dadka deegaanka walaalow waxyaabaha anigu aan ku dardaarmaya waxaa ka mid ah soomaaliyey muslimiin baa tihiin islaamnimadiinii baa weerar lagu soo qaaday waa in aad soomaaliyey ka dhiidhisaan oo aad difaacataan diinkiinna caqiidadiinna kitaabkiinna qur'aanka shareecadiinna waa inaad difaacataan gaalo waa inaydan u hiilinin maanta waa adduunyo beri waa aakhiro waxa wax ku taraya waa diinkaaga gaal intaasoo kun oo kilomitir ka yimid dalkaaga kugu yimid inuu askar kaa dhigta dhallinyaradii dhan waa la askareeyey wax jaasuus ah labaatan doolar oo sankudareerta loo soo tuuro soo ma jeedid iyo kuwo maxaan ku idhaahdaa eh, iyagoo dhan waa la dulaystay ummaddii war yaan laydin dulaysanin war diinkiina ku dhega war caqiidadiina ku dhega war dhulkiina difaacada war sharcigiina difaacada gaaladu waxay rabaan masaajida inay dudumiyaan kaniisada ay u bedelaan ay rabaan dagaalku wuxuu u dhexeeyaa kiniisadda iyo masjidka dagaalka wuxuu u dhexeeyaa kiristanka iyo muslimiinta dagaalka wuxuu u dhexeeyaa yuhuudda iyo muslimiinta waa inaan saa u fahmnaa walaalayaal baybalka iyo kitaabka ayuu u dhexeeya dadka saasaan leeyahay soo ma jeed xoolihiina ilaalsada dhulkiina ilaalsada soo ma jeed deegaankiina ee dhirta laga guraayo oo gaala ay gurayso gaalaha ka dambaysa gaalka caddaanka mu ku imaanaya isaga mid kaloo soomaali ah oo hunguri raadinaya ayaa ku imaanaya dhulkii oo dhan waa la xaalufinaya dhulkiina ilaalsada dadkiina ilaalsada deegaankiina ilaalsada diinkiina ku dhega caqiidadiina ku dhega laa ilaaha illa allah maxamed rasuululahi dhab ahaana u rumeeya walaalo noqda dhexdiinna cadowgii isku- isku dirin intaasaan la dardaarmaya walaalahayga aad baad u mahadsantihiin waxgaradka iyo bulshada deegaanka bulaanbula ayaa aada u soo dhoweeyey wafdiga mas-uuliyiinta iyo culimmada ee gaaray deegaankooda aad iyo aad baan aan aan ugu faraxsannahay alxamdulilah ilaahay mahaddiisu waay waan ku faraxsannahay boqolkiiba boqol aadaan ugu faraxsannahay dareenka reer bulaanbul maasha allah aadan niideena aaday u kacayaan soo marsiiseen culimada iyo maamulka bal inooga maasha allah bulaanbulaan waan soo gudubnay booqashadeena maasha allah alxamdulilah ilaahay mahaddiisu suuq hoolaa la imaaday geel fara badanaa jooga suuqii waxaan tagnay ee, ee, dharkii gudahii magaaladii gudaheed Aad iyo aad.
meelihii dharka laga gadaay meelihii bakaaradii sokortaan tagnay aad iyo aad maasha allah boqolkiiba boqol booqashada ayaa ku soo dhammaatay isxog waraysi dhex maray wafdiga iyo bulshada deegaanka iyadoo wafdiga uu indhindhan ku sameeyey xaaladda deegaanka intii uu joogay deegaankaasi waxaana ugu dambeyn uu ballan qaaday booqashooyinka noocan ee wacyigelinta loogu sameynayo bulshada muslimiinta maxsanid bashir ugu dambeyntii ardayda muasasada alxigma ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday degmada tiyoglow ee wilaayada bakool sida faahfaahinta warka inoogu hayo walaalkeena cabdiqani maxamed bandhig aqooneedkan uu ahaa mid cajiib ah ayay ardayda mu'asasada alxigma faraceeda degmada tioglow kusoo bandhigay aqoontii maadi ee ay xambaareen muddo afar bilood ah oo ay wax ku baranayaan xarunta waxbarashada ee alxigma munaasabadii bandhiga waxaa goobjoog ahaa culimo waxgarad ganacsato iyo maamulka mu'asasada waxaan ugu horeyn kelimadan madasha ka jeediyey sheekh ibraahim cali cabdulaahi geeka ma infadhayna mu'asasadii alxikma oo suubiyaas bandhig walyahabaradayna bandhigaya ilaahi subxaanahu watacaala bani aadanka karaamay almere walaqad karamnaa bani aadama waxmalnaahum fi lbari walbaxr warasaqnaahum min alayibaat wafadalnaahum calaa kathiiri miman khalaqna tafdiila bani aadanka ilaahay karaamay subxaanahu watacaala wayba kuhumbaarneele ilaahay fi lbari walbaxri mayba ka erzaagnay dayibaat mayba ka fadalnay walbadan oo ilaahay abuuray yaa ka fadalnay marka bani aadanka madi hadhaladow soomay hadhaladay walba ongordaane xirfadan kasaane sanaa-an lahayne iyo hadhalade marka kadib mayba walbarade walbarasho gale walbarashadaas may ka deray xeera ka deere dadkana may ka shalfoodu badan yihiin aqoonta cilmiga ka shalfoodu badan yihiin sidaa daraadee mayna bahanyihin marka walwalba la faa'iideysado hega sharciga iyo maadiga iyo sanaa walba basharka bani aadankan baahanyi in la siyaasado dhankooda ardayda mu'asasada alxigma ayaa goobta kusoo bandhigay qayb ka mid ah aqoontooda health clinic department horumarinta caafimaad narsin waa xirfadda kaalkaaliyaha caafimaadka asigoo u qabanaya care of individuals shakhsiyaadka ama families gooska ama communities mujtamac ama bulshada xagee kaga aadan yahay kaalkaaliyuhu caafimaadka wuxuu kaga aadan yahay fast aid gargaarka degdega ah inta aan la geynin hosbital ama medical center xarunta caafimaadka magaca harqaanka maybaa la erey boonam iyo la ere birto la wareejiyo tang emaybaa la erey buleejiya la ere birto oo gadaalanaw markii dharkala geli rafis iyo la ere nambar iyo la ere tang maylin iyo la ere birto oo irbado ka surung baas iyo la ere tang oo dunto oo hoos wala tolaasa la saaro dharkala kareebow hoosanka jarta cajal iyo leere gasac iyo leerataan la geliyowna maybaanka baagay dadka bulshada magaalada ka nool migil ibilaan lanyar ilanwiimaynka baagay inay walbarashadaas oo xirfadaasa ku qeyb qaadadan muasasada dadyo diyaaru maamulshee iyo maclimiinta diyaaru marwalba inay u qeyb qaadan yaanka baagee nooleeraha magacay nasraan cali cumar ardayda mu'asasada alxikma qaybta cilaansaar ee degmada tiyaaglow eediyadan ku faa-idni muddo afar biloodee baradahayna cilaan madow iyo gaduuda ku baran markan horeyta alxamdulilah ilaahay kama hasan humma macalimadana iyo maamulka guud mu'asasada alxikma ee tiyaaglow waxaan baranaa af soomaaliga alxamdulilah markii maanin waxanma qorin waxanma akhrinin hadda wax kasta noosha waa qori karnaa wax kasta noo qorana waa akhri karnaa alxamdulilah ilaah u mahadsan kadib macalimiinta muasasada alxikma u mahadsan ugu dambeyn malaaq dhahaysane malaaqa guud ee beesha jirible ee wilaayada islaamiga ah ee bakool ayaa dhankiisa kelimad ka jeediyey madasha wuxuuna ardayda alxigma ku bogaadiyey dadaalkooda isagoona bulshada ugu baaqay inay ka faa'iidaystaan waxbarashada khiyaaray mayba aragahayne runtii bandhig aqoomeed oo fara badan aragahayna sida mayba cilaansaar walile aragahayn cilaansaarkan ananaftay horta ilaan lisaarinya aragahay qaabkan alin saare malahayna iskoola lahaan kubheeba maqamna laakiin walaageeka asarkan may ogaadeen ilaankii iskool inii lahaan galay ogaadi gabartin walaa anta ka sharaxdi wal analiyaabiyo balaanta isku dhaafa magalkii bama jaraysadohay tan kale may kale yaab iyo aha gabartooday sharqaantan korsurinayt walaa sheegaas yaa liyaabanay ana sharqaan karra ka tolawaa badhigay sharqaankan may laray sharqaan ya maqaaqas bese kasaay walayeeda oo cilmi iyo kubiyaasi shay walba may buaha magaashay sheegaasi wal ana geeka koow asarkan in kow ow walaasoo kale markan dadaal yaalikadeere cilmi yaalakabarada walaalayaalow mayba in badan lanaahdati banaanka rooga baadamoondada eh lanwin in lan yar leh ilaahay ku obsada mayba waha walbarashada ankooyo alxigma oo ah machad waxbarasho oo hoostaga maktabka tarbiyada iyo tacliinta ayaa faracyo dhowr ah ku leh wilaayada islaamiga ah ee bakool degmada tiyoglow ayaana ka mid ah goobihii ugu horreeyey ee nasiibka u yeeshay in xaruntan laga hergeliyo waxaana xusid mudan in tobannaan arday ah ay kasoo qalinjabiyeen kuwaas oo haatan bulshada iyo naftoodaba ku anfacaya xirfadooda aad buu mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa walaalkani cabdiqani warbixintiisana waxay guniga gabagabay u ahayd warkii aad kala socoteen idaacadda islaamiga al andalus subaxnimada tan kulanti dambe ayaa inoo balan ah inta ka horaysa nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu